ugu yaraan toban qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xalay tubsaqdii dhexe ka dhacay duleedka magaalada baydhabo xarunta gobolka bay wariyahena v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo
iskoorimaad hubaysan ayaa saqdii dhexe ee xalay wuxuu ka dhacay deegaanka makuuda ee duleedka magaalada baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xoogga qaybta lixdanaad wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka makuudo waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay deegaanka makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay warar ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan toban askari labada dhinac inuu dagaalka kaga geeriyooday abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla dhexe cali xabad ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay weerar arbushaada ku soo qaadeen xerada makuuda si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada baydhabo balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xooganna ay u geysteen abaarihii xalay lix saac iyo toban ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleesiya nabadiidka ah waxayna isku dayeen inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo afar iyo toban qof looga dilo afar qof gacanta aan ku hayno inta kale meydkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay hubkoodana aan gacanta aan ku hayno guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa ciidamada nisa oo runtii markay xabadda bilaabatay gacanna siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo lix saac ilaa waayo ilaa saacadda aan taaganaya ee nala xaqiijiyey ammaanka iyo iyo muxuuha guusha qaybta ugu dambeeya nala xaqiijiyay ayagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican aada u fiican cid allaale ciddii isku dayda inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka baydhabo gaar ahaan degmada baydhabo inay wax gaarsiiso iyo guud ahaan koonfur galbeedba meydkooda saasaa loo dhigayaa waxa ay faaid ay faa'iidi doonaan waxay noqonaysaa in ay meydkooda dowlaadkan loogu imaado waalidiinta oo ilmahan ay ka soo tageen wiilkayga la dilay waxaa ka fiican inaa wiilkaada xafidato weli ilmihina xafita haddaa xafidan weysaana gacmihiinay ku dhimanayaan gacmihiinaan ku qasqaasinaa marka ayaga ah imayga soo habaara si anaga aan idiin qasqaasno aan u qasqaasno markay gacmihiin ay soo galaan kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada makuudo xaaladda deegaanka makuudo ayaa haatan degan waxaana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalnimadii shalay duleedka bare ee magaalada baydhabo halka lagu magacaabo maayanfuulka halkaasi oo ay fadhiisan kale ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo